xuska maalinta caalamiga cudurka aidhiska adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana munaasabadda si wada jira u soo agaasimay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo guddiga kahortagga xanuunka h i v idhis ee soomaaliya munaasabadda oo ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jira dhakhaatiir culamaa udiin dhallinyaro iyo haween ayaa intii ay socotay looga hadlay dhibaatada cudurku uu ku hayo bulshada iyo qaabka looga hortegi karo gebagabadii munaasabadda ayaa dictor xamse maxamed cabdulaahi oo ah sargaalka wasaaradda caafimaadka u qaabilsan daryeelka iyo daweynta cudurka aidhiska waxa uu v o a uga waramay tirada guud ahaan dadka qaba cudurka iyo inta dawooyinka qaadata dadka la nool ee la ogyahay guud ahaan dalkeenna soomaaliya ee h i v aids inay qabaan waa qofood qof waxaa maxaa la dhahaa rejistarara oo inoo diiwaan gashan oo dawada si fiican u qaadata qof oo ka mida waxaa jira guud ahaan dalkeenna xarumood oo ku taala guud ahaan soomaaliya oo dhan ay ku jiraan puntland somalilan galmudug hirshabeelle gobolka banaadir kaas xarumood gobolka banaadir oo hadda aan joogno xamar waxaa ka mida goobaha laga helo cusbitaal banaadir cusbitaal martini iyo maxaa la yidhaahdaa xarumo m c j ah oo iyagana laga helo testin ama qofku inuu ka heli karo sbartan free ah iyo la talin free ah marka guud ahaan kaas xarumood buu qofkii u baahan daaweyn daryeel maxaa la dhahaa istijaabin iyo la talin intaba uu ka heli karaa si free oo lacag la-aan ah sidoo kale cali cabdi maxamed oo ka mida dadka la nool xanuunka ayaa ka warbixiyey wakhtiga uu xanuunku asiibay iyo qaabka uu ula tacaalay anigu labada kun iyo toddobadii yaan isku helay xanuunkan wax hadda broblen iguma hayo hadda madaxa waxaan hayo waxaygelinta oo banaadir hosbitaal aan joogaa wax hadda oo broblen caqabada bulshada kama qabo bulshada hadda in ay soo dhaweeyaan oo aan ma fawqaan laakiin caqabad kale dad badan oo waxaa jira dadka aan la taliyo la talinta aan siiyo uu ku dhahayo caqabadaas aan aragnay guriyaan naga soo buriyey qoyskeena saasna yeelay caqabadaas waa arkaa laakiin aniga wax hadda brobland kale oo waa tahay adiga hadda aabba miyaa tahay ani aabbaan aha waa laba carruur aad ii joogto oo nadiif ah xaaskayga nadiifani wax xanuun ma qabta xaaska ma waxaad guursatay inta aanu cudurka kugu dhicin ka hor mase markaa cudurka kugu dhacay kadib ee daawada aad bilowdaa guursatay xaaskayga waxaan guursaday markii xanuunka igu dhacay kadib aan guursaday waxaan xanuun lama qabto ilaa hadda negative oo fiicanta nadiif way og tahay inaan daawo qaato aan daawadeeda cun wax oo ka qarsoon ma jirto hataa kulamaha oo hataa dadka laiskugu caataba u cawaad sawaaf waa imaadaa waxba caqabad ay qabto ma lahan waana way fiicanta nadiif maxaa u sheegi lahayd dadka xanuunka la nool balse inay ismuujiyo diidaya oo ay soo bandhigaan walahi dadka xanuunka la nool waxaan u sheegi lahaa horta waxaan ilaaha kuugu talagalay in horta alla aaminto horta muhiimadda qofka inuu ilaahay aamina horta inuu qof muslim yahay uu ilaahay u keena xanuunka uuna ka qaadi kara xanuunka ilaahay ka qaadi kara maayin hadduu asiga isfawqiyo hadduu isa caqabadeeyo wax isbeddel male ma imaanayo laakiin waxaa la rabaa inuu ismoojiyo daawadiisa qaato wax barobalen inuu isgelinin dadka cudurka la nool ayaa si joogtaha ula kulmo faquuq uga yimaada bulshada inteeda kale sida uu tilmaamayo axmed maxamed jimcaale oo ah guddoomiyaha guddiga kahortagga cudurka h i v idis ee soomaaliya waxa waaye walaal barnaamijkan waxaan wadnay muddo adiga sideed iyo toban sano ka badan marka caqabadaha dadka xanuunka la nool haysta waxa waaye takoor takoorkiina wuxuu sababay xuquuqdii ay lahaayeen inay meesha ku lunto maaragta hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay shaqo ayadoo maaragta xitaa guryaha qaar laga saaro dhibaatooyin fara badan ayay qabaan marka munaasabadan maanta anigoo ka faa'iidaysanayo waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta uu ka mid yahay profesor cusmaan dufle oo barnaamijkan markii la asaasayay odayaashii oo maaragti mudiga ka mid ahay wax badanna nala shaqeeyey nagula gacan siiyey sidii dadkaas xanuunka lanool wax loogu qaban lahaa guddoomiye jimcaale ayaa ugu dambayntii madaxda sare ee dowladda u diray fariin ku aadan in loo howlgalo sidii ay xuquuqdooda ku heli lahaayeen dadka xanuunka la nool mas-uuliyiinta qaranka waxaan ka codsanayaa in dadkan sideed iyo toban sanaan xambaarsannahay xuquuqdooda aan raadinayni in ay nala xambaaraan xuquuqdoodini si ay u helaan sidaan hadda aan kuu sheegay hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay shaqo hadday tahay maaragta deegaan wax kasto dhibaatada oo maaragta ay qabaan waa dhibaato gaar ah oo maaragta aan ilaa iyo hadda cid saas wax noogala qabatay aysan jirin marka waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta qaranka iyo ummadda soomaaliyeedba inay gacan nagu siiyaan sidii dadkaan xuquuqdooda u heli lahaayeen xuska maalinta aidiska adduunka oo maanta dunida laga xusayo sanadkii shan iyo soddonaad ayaa xambaarsan yididiilo iyo rajo ku aadan in cudurka gebi ahaanba laga adkaado sanadka labada kun iyo soddonka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay barnaamijka wadajirka qaramada midoobay ee u n ids xasan kaafi qoyste v o a muqdisho